wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka duhur qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ku jooga
xiisad kale matay dhisimaha golaha deegaanka magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka taagan degmadaasi
gudoomiyaha gobolka banaadir oo dhagax dhigay xarunta howlgalka degdega ee caafimaadka dadweynaha ee gobolka banaadir
gudoomiyaha golaha badbaado bulsho labadoon awaawil oo soo dhaweeyey ciidamada dowladda soomaaliya ay kala dhex dhigtay maleeshiya beeleed ku dagaalamay gobolka shabeellaha
golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta yeelanaya kulan muhiim ah
akhbaaraadka dibadda warkeena dowraad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah
ururka xamaas oo sheegay in weerar gandaara ah ay ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ciidanka israa'il
iyo weeraro culus oo xalay ka dhacay marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garam soddon garam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu waramaya cabdisalaan juulo shaakir iyo anigoo salmaan cadaale
waan ku bilaaba xiisad ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka ee magaalada jowhar ayaa ka taagan magaaladaasi wararka laga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe waxa ay tilmaamayaan in xiisad xoogan oo ay ka taagan tahay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle taas oo ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi xiisada ayaa timid kadib markii beelaha qaar ay ka hor yimaadeen qaabka loo wado dhismaha golaha deegaanka magaalada jowhar oo ay sheegeen in la duudsiiyey xaqooda beelaha cabanaya ayaa waxay kasoo jeedaan gobolka shabeellaha dhexe oo waxa ayna sheegeen in ay si weyn kaga xun yihiin arrintaasi ilaba reedio lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in magaaladaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan waxaana hirshabeelle ay adeegsanaysaa ciidamo si loo sii wado dhismaha golaha deegaanka oo haatan doorashadeeda ka socota caasimada jowhar qaar ka mid a beelaha halkaasi dega oo shir jaraayid qabtayna waxay sheeca ka qaadeen inay isaga baxeen dhismaha golaha deegaanka degmadaasi waxaayna sheegeen in la siiyo xubnola siiyey xubno aysan u qalmin arrintan ayaa aada kaga sii daraysa xiisada ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka degmada jowhar oo aada uga cabanayaan inta badan beelaha dega magaaladaasi ilaa iyo hadda ma jiro waxwar oo kasoo baxay mas-uuliyiinta maamulka inkastoo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe uu horey go-aan ugu qaatay oo ku aadan inay weli doonaan dhismaha golaha deegaanka horey waxaa hirshabeelle ula degay khilaaf dhanka maamulka ah oo ka dhashay dhismihii maamulkaas waxayna taasi hoos u dhigtay horumarkii gobolka shabeellaha dhexe
dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa dhagax dhigay xarunta howlgalka degdega ee caafimaadka ee dadweynaha gobolkan banaadir dhagaxdhigan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha agaasinka caafimaadka gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed maxamuud gudoomiyaha degmada xamarweyne iyo maareeyaha macadka caafimaadka soomaaliya iyadana xaruntani ay qeyb ka qaadan doonto horumarinta adeegyada caafimaadka gobolka banaadir iyo inay bulshada helaan adeegyo caafimaad oo daya leh gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay inay ka go-an tahay sidii ay bulshada caasimada u heli lahaayeen adeeg caafimaad oo daya leh
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لما بلشوين ترير دقمدة حبر ويبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذنك يا مامل كينا بيا سلام يا سلا سلا مدى أقسمها واحد عافماتك يقول عن واحد عافماتك قول كبنادر يا وزارة يا معدك ومعرتي أقسمين سحس بالملتة هذه هاي intaa kadib waxaan maanta noo suuro gashay inaan dhagax dhigno xarunta howlgallada degdega ah ee caafimaadka gobolka banaadir waa xaruun aan in muddo ah aan ku taamaynay inaan u dhisno gobolkan banaadir waxaa ilaahay noo suuro geliyey inaan maanta dhagax dhigno ay bisha oktoobar ay tahay laba kun labaatan saddexda xaruntaani waxaan rajaynaynaa shaqaynayso caafimaad qabto howlihii loogu talagalana qabanayso inaan aragno bishaan bisheeda ka hor insha allah waxaan rabnaa cid kastoo wax loo dhiiba wixii loo dhiiba inay wanaajiso ab- albaabkiiyo dariiqii loogu talagalana inay marsiiso cid kastana mas-uuliyada ka saaran albaabkan burbursan iyo guriga meeshaan hadda burbursan waxaan rajaynaynaa inay weji kala yeelato quruxda xamriibada ka qayb qaadato sidaas lamida waxaan leenahay dadweynaha guryaha iskale ama hay-adaha dowladda ee iskale guryaha magaalada gudaheeda ku yaallo burbursan hadday axtirtaano ayaan leenahay dadweynaha iyo hay-adaha dowladda intaba saasaan u sheegaynaa haddii ilaah idhaahdo si bilicdu iyo quruxdu magaalada inoogu soo laabato waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha golaha badbaado bulsho nabadon abaabul ayaa soo dhaweeyey ciidamada dowlada soomaaliya ee kala dhex dhigtay maleeshiya beeleed ku dagaa- ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe si weyn ayuuna kaga hadlay arrintaas nabadon abaabul oo ka badan wadamada soomaaliyeedna waxa uu dowlada soomaaliya ku ammaanay dadaalka iyo juhdiga ugu bixinayso in ah, ciidamada kala dhex dhigo beelaha ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe hadaladiisa waxaa kamid ahaa
nawaaxigii cadale ee lagu dirirayay iyo dowladi geysay dowladda inaan u mahad celishaan rabaa kaasatan kaasatan khaasadan taliya mahad salaad aaad iyo iyo taliya aadan dheere aaday isugu shuqleen aaday buhdi u geliyeen ciidamadaas ciidamo tababar ku jiro oo nabad sugidda tababarta waaye waxaan rabaa inaan u mahad celisho dowladda soomaaliya oo aada u gelisay iyadana juhdi oo ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha waaqaan mahan ka jeed jaajirayan dowladda ugu baaqay arrintaas inay wax ka qabato waana yeeshay waana lala helay ninka loo dhiibana macallin macalin yuusufa la yidhaah waa lala helay xala xataa eri la gedistay oo cid dhan laga gedisto soo celiyey raga gedistana waa xiran yihiin rag kaloo taagtaag wadoor la ogayna waa la soo qabtay meeshaasoon dad laga xirin ee heshiiska cadalo lagu gaaray ee la sharciyeyn ee la fulin oon dowladda soomaaliya fulinna qabiiladaas sida isugu dayahayay isu dilayaan marka waxaan soo jeediyaa heshiiska cadale in laga dhabeeyo la fuliyo aan qof wax dishee cideeda gadaal u gelayso ee qabiil gadaal inay u gasho rabta idoo gacanku dhiiglaa wax isxaana aan loo samayn oo laga gudo loogu sinin qof aan xabad qabahayn oo xamar looga gurmahayo ee may dhaqan iyo siyaasad tahana xamar laga tegaayo manays ciidan tahana xamar laga tegaayo oo gobolka hirshabeelle maxaa yeelay qof iska kaa cunaysa waxna kuugala soo naqayn qof la jiraysa ma jirto maxaa yeelay dadka guryaha waxaad ogeed iska gubayo isdhibaatayaya nin beriga waxba ka qaba waayey waa fashilan yahay waxaan rabaa dowladda soomaaliya waa u mahad celaa akhyaarti shalay ku dhibtootay oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore oo uu imaanka ka mid yahay imaan daahir oo uu ka mid yahay ugaas maxamuud cali ugaas oo akhyaar kale ay ka mid yihiin waa u mahad celaaya maxaa yeelay arrinti maxamed muuse iyo cabdulla caruune aaday u joojiyeen madaana barnaamij aad looga shaqeeyo maaxow ahay ugu soo fatow ahay maarana uma helin qofkana waxay maaru helin laguma eedeeyo haddana waxaa la rabaa waxay dhammaystiran wadahadal in lagu dhammaystiro waxay maxkamad mutoostana maxkamadeedii ay tagaan ay tagto maxkamadeedii gacanta ay ku qabato si qabiilada kale xataa uga waantoobaan haddii kuwaan jileec lagu sameeyee loo jilcanaadana qabiilada kalaa islayhaayo hadhowna qofaa wax ka qaban karta male hebel iyo hebelba heer hebel iyo heer hebelba waa la yska dhaafay waxba tarame waa la yska dhaafay sharci haddow nin fudud gadaashiisa geeriyaa laga dayahaa la yidhi meeshaan ciidan waa tega ciidanka haddow tega gacanku dhiiglihiina inuu yimaado xabsigaa la rabaa oo akhyaartina hadalka kale ay dhammayso dowladdana waa uga mahad celaynaa macallin yuusufaan u mahad celaynaa mahad salaadaan u mahad celaynaa taliya mahad salaad waxaan u mahad celaynaa taliya aadan dheere qoftii waxqabatana waa sheegaynaa qoftii af iyo caloolana waa sheegaynaa walaxaan qarihayna male dadkayna inuu kala badbaado la rabaa dadkaynana wuxuu ku kala badbaadi karaa jilec kuma kala badbaadi karo qoftii wax qabaweysana walaxaa qabaweysaa laleeyahay qoftii wax qabatana waa mahadsan tahay laleeyahay waana naga mudan tahay ummadda soomaaliyeedayna ka mudan tahay dagaalkan qof ooma saamayn male ee dagaal ceebeedou ahay dagaal ceebeed dagaal ceebeedou ahay maxaa yaele dagaal aqal buush oo meel ku yaal dab loola rooraayo lagu qabaayo barnaamij kalaa ka dambeeyey dadka waa diriraan guryahana ma gubaana barnaamijkan meeshaan ka shidan waa lama iyaaka nacbuddaa u dhexaysaa layidhi waa lagu dhex jiraa marka waa mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed ee wax alla siiyana waxaa la rabaa dadkaas dadaa ceyroobay dadaa guryo beelay in wax lagula dhaqdaa la rabaa
dhinaca kalena golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo sabtiha waxaa la isugu yeeray kulan aan caadi ahayn kaasi oo saacadaha soo socda lagu wado inuu ka dhaco xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare xubnaha golaha wasiirada ayaa koor sii horeysay oo xalay ahayd loo diray fariimo loogu wargelinayo in maanta uu jiro kulan ay yeelanayaan golaha islamarkaana looga baahan yahay inay kasoo qeyb galaan kulankaasi ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kulanka shir gudoomin doonaa waxaana looga arisan doonaa qodobo dhowr ah oo ku aadan xaalada dalka gaar ahaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee gudaha ka socda ama dalka ka socda wararka ayaa intaasi kusii daraya in golaha wasiirada ay kulankooda uga doodi doonaan arrimo kale oo la xiriira xisaab xirka miisaaniyadda dowladda soomaaliya iyo qodobo kale oo qorsheysan golaha wasiirada ayaa khamiistii aynu soo dhaafnay kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada muqdisho kaasi oo ay ku-aamiyeen ama ay ku go-aamiyeen in mushaarkooda bishan lagu taageero ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee dagaalka adag kula jira dagaamayaasha al-shabaab halkaa warkaasi kala socotaan saaxiib yaal waraadiya dalsan muqdisho markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda duqeyntii ugu darneed ayaa xalay ilaa maanta ka socota mariga qasa yuhuudda waxay jareen isgaarsiinta iyo internetka waxaana halis ku jira milaayiin ku nool halkaasi oo aan haysanin wax xiriir ah dowladda yuhuudda waxay sheegtay inay qasa dhul cer iyo badba ay ka duqeynayaan ilaa iyo intay xamaas kasoo afjarayaan wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegtay in hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in kun qof ka badan ay ku jiraan burburka hoostiisa duqeymaha yuhuudda ayaa qasah ka socda tan iyo todobadii bishan oo ay xamaas weerar lama filaan ah ay ku qaaday magaalada talaafiif gudaana dhegeystayaa warkii duulaad kala socoteen raadiyaha dalsan muqdisho maanta naginta
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga william bonson ee hankaagii sow haatan madcelin warlahelyaabaha talalhel